sida aada wada ogtihiinba waxaa la garay fasalkii gugi webigii biyuu keenay roobna waa waa da-ayaa waana bilow degmadan jowhar marka meesha keliya ay fatahaadi ka bilaabatay waa degmada jowhar degaanada fatahaadahaasi ay ka bilowdeen waxaa ka mid a baarey mareerey nuukaay jiilaalle degmada xawaadley maandheere iyo bayaxaaw intaba fatahaadi ayaa ka bilaabatay oo degmadan jowhar waxaan isleeyaha marka waxaa sal u ah inkastoo hadda tankii loogu talagalay in fatahaada ay ku bilaabata lagu arki jiray aysan la gaarin weli degaanada degmadan jowhar dhanka bari ay biyo badan ka bixi jireen kaasoo neefin jiray oo dalagyo badan ay ku yaaliin meelihii biyahaas ay ku baxeen oo ay wasaaradda xoog isugu geystay oo la xiray sidoo kalena saabuun qoryihii ku jiri jiray laga bixiyey oo sidiisii hore lagu soo celiyey ayaa sal u ayaa isleeyahay wasiir maadaama fatahaadaha ayba bilowdeen maxaad ka qabateen tallaabo noocee ah ayaad se qaadeen ilaa iyo hadda runtii waxyaabo badan ayaa noo qabsoomay meelaha hadda fatahaadaha tuulooyinka aan kuu soo sheegay dhammaan inta badan waa la xiray marka laga reebo maandheere iyo bayaxaaw oo midna ay dhanka qoraxsan u baxayso midna dhanka bari midda bayaxaaw laba iyo toban kilomitr laba iyo toban mitir aan dhehe ayay biyahaasi ay jeexmeen halka afar iyo toban mitirna midda maandheere ay biyahaasi jeexmeen ay biyo ku socdaan dadaal dheer oo aan samayn waxay noo marayaan midda maandheere gabagabo ayay maraysaa midda kalena meeldhex ayay noo maraysaa sidii arrintaas wax loogu qaban lahaa sidoo kale xaafadaha degmada jowhar laba xaafad oo ka mid oo ayagana ay biyahaasi ku baxeen waa ka hortagna waa xirnay tuulooyinkaasna waxaan siinay jawaano iyo gacanba sidii loogu hortagi lahaa ilaaha nagu guulayay marka laga reebo labadaas gabagabada noo marayso
xilliga guga waa bilow webigana waatan uu karkaarada jabsaday marka halista idin muuqataa ilaa intee ayay gaarsiisan tahay
annaga waxaan ku rajaweynahay ka wasaarad ahaan wax badan ayaan ka qabanay meelihii jiracsan ay biyaha ka bixi lahaayeen dadku waa wacyigelinay inay micnaha meelaha ugu jiracsan markay arkaan sida dhaqsiyaha badan maamulka degmada isku duwayaasha wasaaradaha wasaaradda beeraha ee degmooyinka iyo maamulka gobolka iyo wasaaradba lasoo xiriiraan si loogu hortago rajadeenna boqolkiiba boqol way fiican tahay maxaa yeelay dadaal badan oon qabanay iyo guga oo inta badanba lagu yaqaano inuuna keeno noqo keeno noqo lagu yaqaano rajadeenna boqolkiiba boqol waxaa isleeyahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal in wax fasahaadi ilaahay naga hayo dhanka beledweyne ka waran maadaama ay mar walba oo uu webiga biyo keeno ay fatahaad ka dhacdo maxaad kala socotaan dhinaca beledweyne waxaan rajaynaynaa beledweyne howlo badan oo laga qabtay in ay wax fasahaadi isa ka dhacayn waxaan ugu mahad celinaha guddigii fasahaadiya xaji dhagaxow shaqooyinka badnaayo ay nala qabteen in ay fasahaadi beledweyne inta badan laga cayman doono amar ilaah waaseada dadkuna waxaan ugu digaynaa oo halkan ugu faa'iidaysanaa inay ku dadaalaan goobihii wax laga qabtay inaysan burburin kuwa fududeeya fasahaadaha laga hortago il gaara lagu haayo ayaan aan ka dalbanaynaa shacabka guud ee hirshabeelle iyo tuulooyinkaba sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa inay meelaha godadka ah ee fatahaadi habeenimo ku bixi karto ay ka feejignaadaan meelaha doonkana ay degaan